wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo waxay kusoo dhoweysay wafdi dalka dibaddiisa uga yimid inay maalgashi ku sameeyaan deegaanka warbajoogta wafdiga ay soo gaadhay magaalada kismaayo ayaa maalgashan doona warshad baaya gaasa taasoo dabooli doonta baahiyo kala duwan oo bulshada u qabeen dhanka gaaska iyo enerjiga wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland mudane ciidiid suleymaan xaashi ayaa waxa uu sheegay in ay hirgelin doonaan warshad baaya gaasa taasoo looga maarmi doono xaalufinta dhirta iyo in looga faa'iidaysto in enerji cusub oo electricity iyo gaas ah ay sameyn doonaan haddaba waa kan wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland oo ka warbixinaya wafdiga soo gaaray kismaayo ujeedka ay ku soo gaareen deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaa sharaf noo ah maanta inaan soo dhoweyno tiimkan oo reer norwijiyana gabadha xildhibaanada ahi anfac amal iyo saaxiibadooda norwijianka ah oo ay wada socdeen gruubkan oo ayaantanba xidhiirku uu noo socdo aan wada hadlaynay niyaddana ku hayay inay kismaayo yimaadaan oo soo booqdaan reer jubbalandna kusoo kordhiyaan fikar cusub oo ku saabsan in biogas warshad ah halkan laga furo qashinkii aynu ka maaranay ee halkan yaalay in laynooga sameeyo energy cusub oo electricity iyo gasba laga hagaajiyo haddii allaydmo tiimkani wadamo badan bay soo mareen farxad weyn bay noo tahay maanta inaan kusoo dhaweyno kismaayo waxaad ogaanaysaan tiimka hadda idinla dabadiina fadhiyo oo dhan waa qurbajoog waa maalgashadayaal cusub oo deegaankan maalgashanaya deegaanada aad ka timaadeen bayna ka yimaadeen dhammaantoodna waxay diyaar u yihiin in dalkoodii wax ku kordhiyaan qof waliba waxa uu soo bartay iyo fikradda cusub ee uu hayo halka inuu kusoo biiriyo waan soo dhaweynaynaa maantana fursadda waxaa iska inta badan environmentka in la maalgeliyo dhulkeenna in la cagaariyo dhulkeenna wasakhda in lagala tacaalo dhulkeenna in baluushanku ka dhammaado wax badan oo fursadaba halka ku jira dhanka kale wasiirka ayaa waxa uu ka dhawaajiyey inay jiraan maalgashadayaal kaleeto oo doonaya in dekedda magaalada kismaayo ay ka hirgeliyaan warshad biyaha badda u kala saari doonto macaanka iyo weliba sidoo kale cusbo qolo idinka soo horreysay baa jirtay oo jermani ah hydrogen gas bay rabaan inay badda dekedegada ka hirgeliyaan oo warshad keensadaan biyaha badda ee aad aragteen in loo kala saaro waxaa la yidhaahdo biyo macaan cusbo electricity iyo hydrogen gas intaba inay ka sameeyaan bay rabaan haddii allaydmo iyagana waa ballamin oo way way iman doonaan xilligii fursadda u saamaxdo